dhowaanahan deegaanada jubbaland waxaa ka socday howlgallo ay wadeen ciidamada jubbaland iyo kuwa xoogga dalka soomaaliya iyaga oo isu furay waddada dheer ee isku xirta asmadow iyo kismaayo wariyaha v o e da aadan maxamed salaad ayaa khadka telefoonka kula xiriiray afhayeenka ciidamada jubbaland gaashaanla dhexe maxamed jaamac faarax isaga oo ku sugnaa deegaanka buulo guduud waxaana uu weydiiyey halka ay marayaan howlgallada ka bilowday gobolkaas howlgallo ballaaran baa guud ahaan ka socda jubbaland marka aan isdhaho si formala uu sawir qofkaan aqoonin saddex qaybood baa xoogaga ugu badan ee dib uxorinta deegaanadan ay ka socdaan degmada bagaada area oo jooray la yidhaahdo kismaayo area oo iyada nafteedu saddex sii noqonaysa ee dhanka koonfur galbeed oo ah cabdidoore iyo cabdalla biroole eriyada janaa cabdalle iyo eriyada degmada cabdalla mushig saas wejigeeda laamiga iyo balwinka hindiya oo degmada jamaane ilaa jirid oo laamiga ah oo iyaduna waqooyi bari noqonaysa saddexdaa eriya iyo hawlaha ugu badan ee jubbaland ee dib uxoreynta ay ka wadaan saacadihii u dambeeyey howlgalladii aad qaadeen maxaad noogu sheegi kartaa iyo deegaanada ay ka dhaceen waxaan isleeyahay horta inta badan bishan oo dhan howlgalladu si joogto ay u dhacayaan oo laha kad lahayn laakiin waxaa ugu dambaysay weerar annagu aan ku tagnay ama dib uxoreynta oo qayb ka mida aan ku gaadhnay jumlada harboole ilaa biibi ilaa dasheega meelahaasaan isleeyahay dhacdooyinka ugu dambeeyay ay ahaayeen laakiin dee mar walba afar iyo labaatanki saa waxaa laga yaabaa laba jeer ama saddex jeer annaga iyo cadowgu inaanu ku helno waxaan ognahay in dhowr isbuuc ay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa jubbaland ay joogaan deegaanka janaac cabdalle ilaa iyo haddana ma hayno xog sheegaysa in deegaano kale ciidamadu ay urur qaadsadeen ama ay gaareen maxaa sababay in ilaa iyo hadda ciidanku ay ku hakadaan deegaanka janaac cabdalle marka laga bilaabo ilaa harboole waxaa howlgal joogta ah ka fuliya ciidanka janaac cabdalle jooga harboole iyo afmadow inta u dhaxaysana waxaa howlgalla joogta ah ka fuliya ciidanka afmadow eriya ku sugan taasi waxay marka sahlaysaa in cadowga si fudud looga takhalluso maaha marka ciidanka janaac cabdalle muhiimadiisu inuu deganaada janaac cabdalle waa ciidan socon haya ilaa iyo caasimada dowlad goboleedka jubbaland ee bu-aale laakiin waxaan doonaynaa sidaa xogta soomaalidu ay waxba iskuma sheegana nimanka hagaadigii waxay si xooga u degan yihiin ama ugu jiraan eriya dashig oo biyale hawca bini-aadamku meel aan biyo lahayn kuma noolaan karo meeshaas waxay u baahan tahay in dee si dhaba loo sifeeyo haddaysan taasi dhicin ciidamadu intay gudbaan iyagoo howlgalkooda hore sii wado ma rabna in ama wadada ama eriyada kismaayo mar dambe ay wax ka sameeyaan
warar baa sheegaya in asmadow al-shabaab ay go'doomiyeen taa maxaa ka jira
magacdeeda badan lama godoominin waktiyo badan oo xalisi ay jirtay waa la soo maray laakiin ciidanka afmadow degmada afmadow ku sugan iyo ciidanka janaax cabdalla ku sugan afar iyo labaatankiisa laba jeer way kulmaan oo yani iyagoo xaggaa ka yimid iyo ciidan kaloo xagga ka yimid baa kulma mana aan u ogi wax wara oo hadda ku saabsan degmada afmadow inay eriya inay go-doon tahay ma ogi mana jirto
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidamada jubbaland gaashaanla dhexe maxamed jaamac faarax waxa uu waramayay wariyaha v o e da aadan maxamed